marka hore waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabka magaalada dadka degan magaalada kismaayo oo xaqiiqdii dadka soomaaliyeed soo dhaweeyey iyo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland oo hanti soomaaliyeed ku bixiyey in shirkaas qabsoomo oo aan wax lagu farxo in soomaali dhexdeeda shir ka dhaco soomaali qarashkeeda la baxdo iyadoon hay-ada kaleoo caalamiya shaqo ku lahayn marka wax lagu farxay ahayd xaqiiqdii wayna ku ficneyd in lagu abaalmariyo in shirkaas guul ka soo baxda laakiin ma haysan dhicin shirkan wuxuu daba socday shiro hor usoo dhadhacayay wuxuuna ahaa mas-uuliyadda dowladda soomaaliyeed ee qaranka ee loo xil saaray in ay wadanka gaarsiiso doorasho hal cod iyo hal qof ah markii la doortay bishii sebtembar labaiyo tobankeedii bishii sebtembar sanadkii nasiib xumo duruufo badan oo jira awgood oona hadda waqti gelinaynin maysan suuro gelin dowladdana waxaa moodaa inay arrinta waxba ka qaban weysay marka markii lasoo gaaray horaantii bishii sanadkii ayaa waxaa bilowday walwal ka imaanaya caalamka iyo walwal ka imaanaya shacabka soomaaliyeed oo dhahayo waqtigiina waxaa ka haray sanad iyo wax lamid ah ama laba sanaa ka hartay welina wax cad ma laha taasaa marka waxay keentay in la abuuro qaabab kala duwan ee suuragal ka dhigaayo in doorasho ay dhacdo iyadoo laga tixraacayo inayan hadda macquul ahayn marka qodobka ugu horreeyay laisku waafaqa xaqiiqda wuxuu ahaa waagaas in aysan macquul ahayn inuu dhaco cod iyo hal qof inay dhacdo inaysan ahayn oo ay macquul ahayn oo xaqiiqda dowladdii iyo mas-uuliyiintii qaranka ay gabeen mas-uuliyadda saareed taasaa marka waxay keentay in la abuuro qaab ka duwan qaababka lagu xalli karo amba suuragal ka dhigi karo shacabka soomaliya in laga qaybgeliyo doorasho amba sida ugu fiicanoo lagu qaban karo doorasho waddanka inay ka dhacdo waa garta marka qodobada muhiimka ee culeyska keenay ama laysku mari waayey muxuu ahaa shirkaas waxaan rabay mukhtaar waxoogaa inaan dib u noqdo adoo raalliga ah qaababka waxaa ka horreeyay marka waxyaabihii dhac maxay ahaayeen waxaa lasoo diyaariyay documenti lagu talinayo laleeyahay qaabka wax u socon lahaayeen maadaama mas-uuliyiinta qaranka intooda faraha badanla ayagoo cadaysteen inay qayb ka yihiin doorasho inay ka qayb galaan ay rabaan xilligii ay shaqada qaban lahaayeen ay gabeen waxaa caalamka soo jeediyey iyo soomaaliya badan oo dadka ka mid ah soo jeediyeen in mas-uuliyadda iyo qaabka wax loo qaybinayo ama qaabka loo isticmaalayo in la ballaariyo oo waxaa la abuuray shirkii wadatashiga ee oktoobar ka dhacay sagaaliyo tobankeedii labaatankeedii magaalada muqdisho waxyaabihii kasoo bax wuxuu ahaa wax princip baa la yidhaahdo amba aragti laisku waafaqsan yahay taasoo awoodda ka qaadaysay hal koox inay qaadato oo ay noqoto wax wada leeyahay maamul goboleedyadii oo afar ahaa iyo in la isku daro mas-uuliyiintii qaranka oo saddex ah todobada qofood oo wakiilo ka ah maamul goboleedyadii dalka ka jiray xilligaas iyo mas-uuliyiintii qaranka oo saddexdooda madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo guddoomiyihii baarlamaanka inay noqdaan dadka hogaanka u qabta barnaamijkaas haddii go-aan la gaarayana go-aanka uu noqdo go-aan la wada leeyahay oo cid gooni u lah aysan jirin waxyaabaha kasoo baxa marka wuxuu ahaa afar qodob saa ula socoto afarta qodoba waxaa la yidhi ha la horgeeyo shacabka soomaaliyeed marka bishii november shan iyo tobankeeda lix iyo tobankeeda labaatankeedii shiradaa lagu qabto waddan gudihiisa ilaa lix magaalo oo arrimaha lagu bandhigaya afar qodob ay ahaayeen waa markii lasoo noqday waa kii la isugu yimid magaalada muqdisho in marka afarta qodob taladii kasoo baxday ee dadka soo jeediyeen in magaalada muqdisho lagu shiro oo qodobada dib loogu noqdo laisku waafaqo ma dhicin waqti dheer ay qaadatay meeshaasaa marka waxay abuurtay in ay kasoo baxdo todoba iyo todoba qodob ay kasoo baxdo todobadaa qodobaba qodobka ugu dambeeya dhahay marka ugu dambeyso waa in maadaama go-aan sax la gaari waayey bisha tobanka january in magaalada kismaayo ay ku kulmaan shirkan sababta uu ku yimid kaas buu ahaa waan gartay marka maxaad yidiin natiijo u kale shirka ama wax lagu heshiin waayo shirkii markii lagu heshiiyey bishii january tobankeedii in lagu qabto magaalada kismaayo waxyaabaha lagu heshiiyey amba laga hadlay waxay ahayd inta u dhexayso labaatankii bisha amba shan iyo labaatankii bisha december ilaa laga gaaro tobankii bisha december in waqti la geliyo oo madaxdii qaranka wada hadlaan la isku tago oo shirka kismaayo markii la tegayo uu noqdo waa markii labaadu guuldaro laga baqaayo in shirkaas intaan la gaarin kahor waqti la geliyo oo la isku yimaado ma dhicin marka marka waxay keentay abuurtay in mas-uuliyiintii qaranka ayan ku wareegin waxay ku qurux badnayd marka in madaxdii qaranka isku tagaan midmid isku raadiyaan deegaanadii ku wareegaan ayaga isqanciyaan oo marka ugu dambeyso kismaayo la tago iyadoo ay caddahay jidka la mari lahaa oo guusha kasoo bixi lahayd la taga ma dhicin marka waxaa laisugu tega magaalada kismaayo iyadoo cid ka hadashay xilli shan iyo toban cisho ah ama ku dhawaad labaatan cisho cid cid la hadasha aysan jirin markaasa waxaa kismaayo ay noqotay in haddana dib loo bilaabo wada hadalka wadaxaajoodkii waqtiga wuu liitaa yani shan cisho ama lix cisho go-aan mustaqbal aada u culus lama qaadan karo waa gartay marka kismaayo markii la tegay madaxda miyaysan gooni gooni isku arkin oo kulamo gaargaara ma jirin miya oo arrintaasi ay ku falanqeeyeen way jirta kulamo kulamo gaargaara ay qabteen way jirta laakiin dhibka wuxuu ka taagnaa waxay ku qurux badneed shirarka noocan oo kale markay dhacayaan caalamka iyo gudaha waddanka markay dhacayaanba iyadoo lasoo xeeriyey laga soo hadlay lasoo qanciyey waxaa laysku afgartaa la tagaa sidaan shacabka niyadda looga jela maadaama midkii ka dhacay december wax lagu gaari waaye go-aan lagu gaari waaye xaqiiqda ummadda soomaalida caalamkan ay fiirsanayeen soomaaliya leeyihin hogaankii soomaaliya ugu sarreeyey waa markii ugu horreysay weliba markaan wuxuu uga duwanaa qof ku dhex jiro oo ajnabi ah ma jiro soomaali dhexdeeda ahayd rajo badanaa waxay ka qabeen shacabka soomaaliya go-aan inay qaataan marka fakarku dhib ma laha in dad soomaaliyeed intay isku yimaadaan amba caalamka meesha rabta noqotay wadahadal dhex galaan oo wadahadalka fashilmo adduunkay ka dhacdaa wax mucjisaa hadda amba dhib weyn kama imaanayo laakiin muhiimadda waxa ay tahay xilliga aan ku jirno dhibka ummadda soomaaliya haysto waxay ku qurux badneyd in waqti la geliyo waqti lama gelin marka taasaa waxay waxay hadda abuurtay marka in muddo muddo ku kooban toddoba cisho gudahood iyo shan cisho iyo lix cisho gudahood dhankaan doonta ka fiiri in la yidhahdo go-aanaan gaarayna iyadoon waqti la soo gelin